بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadlulislaam oo sheekh maxamed abdulwahab iska lahaana oo kaalmaysanayna sharxii saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed al sheekh weli waxaa noo socda baabkii kow iyo tobanaad wuxuu leeyahay وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بخاري مسلم وحكوري أبو هريرة qowlkii rasuulka sal alla alay slam maa min mawluudin kulla dhala ma jiro ilaa hadduu jiraba yuuladu cala alfitrati fitradii ayaa lagu dhalaa islaamkii baa lagu dhalaa xaqii iyo diintii alla ku abuuray ayaa lagu dhalaa fa abawaahu marka kadib maxaa dhaca labadii dhashay yaa yuhawidaanihii yahuud ka dhiga hadday iyagu yahuud yihiin aw yunasiraanihii ama iyagaa nasnasaare ka dhiga ama iyaga nasaare ka dhiga aw yumajisaanihii ama majuus ka dhiga hadba sida diintooda ay tahay bay ka dhigaan cunug yara ee markii hore fitro wanaagsan alla ku abuuray ee xaqa aqbaritaankiisu uu u sahlanaa disihiisa loo dayn lahaa kamaa tuntaju lbahiimatu sida ay u dhasho bahiimadu waa neefkii xoolaa ahaa bahiimatan jamca neef iswata oo dhammaystiran siday u dhasho hal tuxisuuna ma ka dareemaysaan fiihaa iyada dhexdeeda min jadcaa wax googo ah ka dareemaysaan oo dheg la gooye ah oo sal la gooye ah xataa takuunu ilaa aad ka noqotaan adinku antum idinku tajdaacuunahaa wa googooye oo quruxdii alla ka abuuray iyo sinaantii ka baabi'iyay uma qara'a abu hurayra kadib abu hurayra wuxuu akhriyey radi allahu canhu fitrata allahi alatii fatara annaasa calayha waa fitradii alla uu dadka ku abuuray muttafaqun calayh marka xadiidkan wuxuu ku tusinayaa in fitradu ay ka duwan tahay yahuudnimada iyo kiristaannimada iyo majuusinimada oo qofka bani aadamka ah waxaa la dhalaa isagoo ku abuuran islaamkii miithaaqii ugu horreeyey sidii uu ahaa oo alla uu sheegay waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum aayaddaa waan soo sheegnay markii rabbigaa uu bani aadamkii ka qabta min duhuurihim dhabarradooda duriyatahum waxay dhalaayeen oo wa ashhadahum uu marageliyey calaa anfusihim naftooda uu marageliyey alastu birabbikum muwaan anuu macbuudkiinni ahayn laakiin asal ahaan ilmaha dhashaahi iyagoo wax yaqaan ma dhashaan alla wuxuu yidhi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum alla wuxuu idinka soo saaray caloolihii hooyooyinkiin uu idin dhalay laa taclamuuna shay-a idinkoo waxba garanaynin marka meeshan rasuulku sal ll ly slam uu leeyahay kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaaa manaa iyadan ceeb lahayn baa la dhalaa wax nuqsaanaad ka arkaysaan oo ah dheg la gooyey sal la gooyey marka dadkii waa beddelaya marka kan la dhalana waa xayawaankaas oo kale waa uu siman yahay waa uu qurxoon yahay waan xudayfata xudayfa ibnulyamaan waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala alla alay slam can alkhayri dadku waxay ahaayeen rasuulka sal l slam kuwa weydiiye khayrka iyo wanaagga wa kuntu as'aluhu can ishari anigu laakiin shartan weydiin jira buu leeyahay wixii dhib ah yaan weydiin jiray makhaafata an yudrikani ka baqidaan ka baqaayo in shartaasi soo haleesho oo aan ku sirmo faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka allow innaa kunnaa fii jaahiliyatin wa shari annagu jaahiliyan ku sugnayn islaamna'aan islaan la'aan baan ku sugnayn jaahilnimo xeel dheer baan ku sugnayn iyo shar oo wax khayra aanay garanaynin ilaa wax yar moogiin oy maaragtay ka dhaxleen diimihii hore fa ja'ana allahu bi hada alkhayri khayrkan dhammaystiran yaa alla noo keenay fahal bacda hada alkhayri min shari khayrkan iyo islaamnimadan alla kugu soo dejiyey alla nagu anfacay wax sharoo ka dambeeya miyaa jira khayrka qaala wuxuu yidhi nacam haa shar baa ka dambayn doonta qultu waxaan idhi wahal bacda daalika shari min khayrin shartaas dhici doonta khayr kale ma kasii dambaynaya qaala nacam haa buu yidhi wa fiihi dakhan wa fiihi dakhan yacni qiic baa ku jira yacni saafi ma ahan qultu waxaan idhi wamaa dakhanuhu oo muxuu yahay marka dakhankaas ku jira qaala wuxuu yidhi qowm waa qolo yahduuna bikayri hadyi aniga hadigayga wax aan ahayn wax ku wada oo macnaha hanuun ka dhigta tacrifu minhum wa tunkir waxna waad ka garanaysaa waxyaaba wanaagsan way samaynayaa waxna waad ku inkiraysaa oo shareecadii khilaafaya qultu waxaan idhi fahal bacda daalika alkhayri min sharin khayrkaa sharka oo kasii dambaysaa ma jirtaa qaala wuxuu yidhi nacam haa fitnatun camyaa fitno indhara aad u daran wa ducaatun ilaa abwaabi jahannam iyo kuwo dadka ugu yeeraaya albaabadii jahannamo laga gelaayay man ajaabahum ilayhaa man ajaabahum ilayhaa qadafuuhu fiiha qofkii ka yeela marka dhawaqa ay dhawaaqaayaan ee kaareeda ay ku leeyihiin qofkii ka yeela qadafuuhu fiihaa naartii bay sabab ugu noqdaan inuu galo qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka allow sifhum lana kuwaa bal tilmaam fiican naga sii faqaala wuxuu yidhi hum min jildatinaa dhagarteennoo kaley leeyihiin waa dad macnaha muuqaal ahaan annaga naga mida dhaliya ahaanna naga dhashay oo aan isku jiisinaa wayatakallamuuna bialsinatina carabkeennana way ku hadlaan oo luqadeennoo kale ku hadlaayaan dhinacaas nagama duwana qultu waxaan idhi famaa ta'murunii in adrakanii daalika maxaad i faraysaa baan idhi haddii taas i soo haleesho qaala wuxuu yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum jamaacadii muslimiinta iyo imaamkoodii yaad laasimaysaa ha ka dhex bixin diintii saxda ahayd ee saxaabada laga dhaxlayna sideeda u qabso oo ha ka tegin haddii muslimiintu ay dowlad leedahana dowladda ha ka dhex bixin oo fallaaga ha noqonin qultu waxaan idhi wain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam wax isugu toosanba ma jiraan jamaacana ma haystaan oo xaqii maaragtay kuma kuma taagna ama dowladnimo uma toosna walaa imaamun imaamna ma haystaan oo madaxna xataa ma haystaan wax isugu toosanba haddaanay jirin qaala wuxuu yidhi factasil tilka alfiraqa kullahaa firqooyinkaasoo dhan ka dheera ugu yidhi rasuulku sala alla alay slam ila marka waa la kala tegtegayo hol walba si gaaray xukunka u raadinaysaa midnaba maaragtay haraacin buu leeyahy rasuulku sal l slam walow anta anda taasi haba ku gaarsiisay inaad qaniinto biasli shajaratin geed salkiis jiriddiisa xataa yudrikaka almowtu ilaa geerid ay kaaga timaado wa anta calaa daalika adoo xaqii aad awal haysatay ku taagan oo aan baatilkaas la wada qorana ku raacin marka meesha dadku u badan yahaan u barnaanaa iyo wax saxa maaha ma dadkan ka hari karaa iyo wax saxa maaha haddaad ogaato in baatil la wado baatilkaa ha ka qayb qaadanin shari la wado haddaad ogaato ha ka qayb qaadanin si aad u badbaado haba kugu kullaatee haba qaraar badnaataa haba qaraar badnaatee wa zaada muslim muslim wuxuu siyaadiyey suma maada oo maxaa kasii dambayn doona qaala wuxuu yidhi suma yakhruju dajaalu kii dajaalka ah dajaal acwar yaa soo bixi doona macahu nahrun wa naaru wuxuuna wataa webi biyo ah iyo wa naarun naar buu wataa holcaysa faman waqaca fii naarihi qofkii naartiisa ku dhaca waa inuu ciqaabuu umuugtahay doonayaa qofkii khilaafa wuxuu leeyay naartaasaan ku gelinayaa buu leeyay marka qofkii naartiisa galaa wajaba ajruhu ajirkiisi waa waajiba waxuta wisruhu dembigiisina waa dhacaa waman waqaca fii nahrihi qofkii webiga biyaha ee uu wato ku dhacana wajaba wisruhu dembigiisi baa waajibay oo sugnaaday waxuta ajruhu ajarkiisina meesha waa ka baxay diinlaan baa ku dhacda waa macnuha waa fidnooda qofkaas qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi suma maadaa dajaal maxaa kasii dambayn doonaa qaala wuxuu yidhi suma hiya qiyaamu saaca qiyaamadii unbaa dhici doonta buu yidhi marka xadiidkan weyn ee xadiid xudayfe ah munaasabadu baabkan la leeyahay waa waxa ku yimid oo markii rasuulku sal ly slam uu xudayfe weydiiyey munaasabada xadiidkani uu la leeyahay baabkan waa waxa ku yimid oo rasuulku sal ly slama marka uu yidhi nacam wa fiihi dakhan markii manaha markii xudayfa weydiiyey markii xudayfa weydiiyey oo uu yidhi wahal bacda daalika shari min khayr sharta min khayr baa ka dambeeya oo uu yidhi haa dakhan baana ku jira qiic baa ku jira saafi maaha qaala wamaa dakhanhu qaal qawmun yahduuna bikayri hadyi qawmun yahduuna bikayri hadyi marka waxaa xadiidkan dheer loo keena waa intaas waa dad marka hanuunkii rasuulka sal slam aan ku hanuunaynin oo sunnadii rasuulka sal slam aan dariiq ka dhiganaynin marka qofku haddii xanuunkii rasuulka sal slama uu dhinac maro dariiqii nebiga sal slam yuu dhinac maray marka dakhankaas la sheegayaa ku jira qofkaas ma qof marka dakhan ku dadaalayaa jira iyo maaragtay qiic iyo wax qasan iyo waxaan saafi ahayn waa wax naftu nacab tahay marka khayr baa ku jira le laakiin dakhan buu leeyahay dakhankuna waa kuwaas oo ahlubidca waa wuxuu sheegay kadibna rasuulka sal slam kuwa dakhankaas iyo maaragtay mugdigaas iyo wasakdaas dadka ugu yeeraaya oo uu ku sheegay inay yihiin albaabadii jahanamo kuwa dadka ugu yeeraaya qofkii ka yeelana ku tuuraaya manaa bidcooyinkii dadku ugu yeeraaya shirkii bay dadku ugu yeeraaya in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo caqiida faasiday dadku ugu yeeraaya wax kasta oo khilaafsan hanuunkii rasuulka sal alla ly slam iyo hanuunkii saxaabada ay ugu yeeraayeen dadka marka waxaa laga dhigay kuwa albaabadii jahannamo taagan oo qofkii ka yeelana oo warkooda maqlana ku tuurayo marka waxaa aadna looga digayaa inaan qaadano warka dadka hanuunka rasuulka sal slam hanuunan ahayn dadka ugu yeeraaya qofka muuminkaana waxaa waajiba inuu marka diinkiisii iska hubiyo oo aanu dadka iska raacin oo uusan imcaan noqonin warka iska maqla warkaa la sheegaayo wax daliila ma leeyahay ma sameeya waa inaad iska hubisaa dariiqii salafka ma ku taagan yahay ma sameeya waa inaad iska hubisaa marka waxba kuu tari mayso marka adiga ee markii aad naarta gasho ile waa lagugu yeeraye oo sababtooda aad naarta ku gasho iyaguna waxba kuu tari maayaan marka kuwa albaabada jahanamo taagan ee saa lagu tilmaamay waa qolo maaragtay laysku nasab yahay ama maaragtay isku jinsi la yahay isku qowmiyadaa layahay marka waagaas mat carabtii oo marka meesha joogtaye inay carab yihiin yaa maaragtay dhacaysa oo lisaanka cabeedna ay ku hadlaayaan waxba yaani ku qaldin buu leeyahy marka yani yaan loo malaynin in carabtii matalan inaan aanu shirki ku imaan karin ama islaamkii waxaan ahayn maaragtay dacwo ah aanay soo dhexgeli karin sidii waktigii rasuulka sal sl ka horreydaba ay jaahiliye ugu sugnaayeen waxaan islaam ahayn ku sugnaayeen marka koox ayaga ka mid a iyagu islaamka way ka tegi doonaan iyaguna marka muuqaalka in lagu kadsoomo maaha luqadeennii buu ku hadlaayaa dharkeennii buu labisan yahay may waxaa muhima in la fiiriyo waxaa qofku uu ictiqaadsan yahay oo haddana carabkiisa ka soo baxaaya ma yihiin xaq ma yihiin ma sameeyo in lagu in lagu maaragtay dagmo ma aha dadkani waa waa waa isku dhalyaanahay iyo wax noocaas oo kale ah marka diinku wuxuu u baahan yahay in la iska hubiyo oo wax walba xujo loo haysto marka basiirada loo yeelanayo diinkana waxaa ka mid ah qofku inaanu guurguurin oo maalin kasta aanu ra'yi cusub yeelanin oo maalin kasta mid maaragtay u yeerayo baatil oo aanu iska raacin marka dambe dee dadkii baatilka u yeerayu raacaya imaam maalik waxaa laga wariye inuu yihi waxaana uga sii horreeyey cumar bin cabdilcaziiz allah allah maaragtay u naxariistay oo isaguna maaragtay nin khaliif aho aada u qiimo badan ahaa taabicina ahaa man jacala diinahu qaradan lilkhusuumaati qofkii diinkiisa ka dhiga hadaf uga dhiga gool uga dhiga dood aktara tanaqula wuxuu badiyaa gurguritaanka dadkan marka ugu yeeraayo dadkii jahanamo ugu yeeraaya shirki bay dadka ugu yeeraayaan gaalnimay ugu yeeraayaan bidcay ugu yeeraayaan fujuur bay ugu yeeraayaan iyo maaragtay macsi wax alla wixii jahanamo sababku ugu noqonaya in la galo ama ha noqoto jahanamo maaragtay in muddo lagu jiro ama haba lagu waareedo qofku markuu gaaloobo waa ku waaraaya naarta haddii aanu gaaloobinna oo macaasi iyo kabaa'ir iyo uu la yimaado alla aanu u naxariisanna naartii wuu muddo kusoo jiraaya marka qofkii saa marka dadka ugu yeeraaya ama ficilku sidaa uu yahay xataa ficilkaa dhagta marka qaarkood inuu dacwo noqdo m wuxuu noqonayaa kuwa maaragta dadka ugu yeeraaya albaabadii jahanamo waxaa soo gelaya u le marka shaarixu oo arrintaas ku rumoobaysaa dad culimanimo sheeganaya oo dadkii shirkigii u qurxinaaya iyo in cibaadada alle wax kale lala wadaajiyo bidcooyinkii bay dadka u qurxinayaan daliillay u raadinayaan qiil bay u raadinayaan bidcadii bay difaacayaan kuwaas iyaguna ducaatun calaa abwaabi jahannamoga waxaa kaloo maaragtay soo gelaaya dadka dadka ugu yeeraaya inay dembiyad waaweynaa sameeyaan zinad zinadii ayay dadka u qurxinaayaan khamri cabidii bay dadka u qurxinaayaan ribadii ayay dadka u qurxinaayaan iyaguna waa soo gelaan marka ducaatun calaa abwaabi jahannam sababtoo ah arrimahaas waa dembiye waaweyn dembiyadaa waaweynna qofkii sameeya waxaa loogu goodiyey inuu naar gelaayo allah naga badbaadiyey sidaa darteed xadiidkan xudayfa kadib wuxuu keenay wadaadka kitaabka qoray fadlulislaam hadalkii abulcaali ayuu keenay abulcaaliyo aada ugu baqaaya maaragtay taabiciintii waaweyneed ee wakhtigiisii joogay muxuu uga baqaayaa inay ka fogaadaan dariiqii saxdaha qaa'idiisii annaguna marka saa waan isaga baqaynaa qaarkood waxaa jira aan isu baqin qofkii aan isu baqinna dariiq toosan kuma taagna ee qofka muslimka ee toosani waa midka naftiisa aada ugu baqa haddii wax u yimaadaan wax lagu hadlo ha noqdaan ama wax la sameeyo ha noqdaane waa uu fiirinayaa wuxuu leeyahay waa inuu isweydiiyaa war waxaani ma yihiin wixii lagu badbaadaayey mase ma ahan waa wax lagu halaagsamaayo dariiqada toosan marka waa taa dadka qalbigooda uu nool yahay dariiqoodu waa sidaa haddii uu u yimaado qof wax ugu yeeraayo waa uu fiiriyaa waxaani ma bidca mase waa dariiqii saxda aha waa iska hubiyaa haddii wax maaragtay wax shaki ay kaa galaan ma sidaasaa mase sidaas waxaad fiirinaysaa dariiqii rasuulka sal ll ly slama iyo ariiqadii saxaabada ayaad fiirinaysaa midaasaa lagu badbaadaa haddii wax iska kaa dheeh galaan alla ayaad markaa magan gelaysaa oo aad cuskanaysaa si uu arrinkii kugu caddeeyo kadibna waxaad wax weydiinaysaa culammadii toosnayd culammada ahlubidca ha aadin waxaad wax weydiinaysaa culammadii sunnada haysatay iyo caqiidadii salafka iyagaa markaas arrinkii u caddaynaya idanka alleh wabillahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online